magaalada jowar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle waxaa maalmihii lasoo dhaafay ka soconayey shir ku saabsan horumarinta waxbarashada kaas oo ay markaasi wada yeelanayeen mas-uuliyiinta ka socday wasaaradaha waxbarashada dowlad goboleedyada dalka iyo midda federaalka ee soomaaliya shirkan oo saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay ka socday magaalada jowar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle waxaa looga arrinsanayey arrimaha waxbarashada ee dalkeena soomaaliya wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare xukuumadda federaalka ee soomaaliya faarax sheekh cabduqaadir iyo weliba mas-uuliyiin ka socotay wasaaradaha waxbarashada dowlad goboleedyada dalka ayaana maalmahan uu shirkan uga socday magaalada jowar iyadoo ugu dambeyntiina maanta lasoo gabagabeeyey shirka markii lasoo gabagabeeyey kadib waxaa laga soo saaray war murtiyeed ku saabsanaa waxyaabihii looga hadlay shirkan wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya iyo wasiirada wasaaradaha waxbarashada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo maamulka gobolka banaadir waxa ay ka mahadcelinayeen waxa ay ka mahad celiyeen hawsha wanaagsan ee ay dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir ka qabteen dugsiyada deegaanadooda iyagoo kordhiyey tirada dugsiyada ay maamulaan laba bogaadiyeen dugsiyada farsamada ee laga furay dalka kuna baaqeen in la dardargeliyo howlgelinta dugsiyada dhiman saddex isku raaceen in mudnaan gaar ah la siiyo horumarinta waxbarashada dadka waaweyn islamarkaana la bilaabo diiwaangelinta dugsiyada dadka waaweyn ee sanad dugsiyeedka soo socda afar soo jeediyeen in siyaasadda iyo istaraatiijiyada quudinta ardayda dugsiyada la daadejiyo sebtembar shan isku raaceen in laga howlgalo gudashada saddex kun macallin oo cusub oo sanadka soo socda lix samaynta olole wacigelineed oo ku aadan baahinta waxbarashada bilowga sanad dugsiyeedkan qodobka kale tayada waxbarashada si loo xoojiyo sarena loogu qaado tayada waxbarashada dalka shirku wuxuu go'aamiyey in dugsiyada dalka laga joojiyo adeegsiga telefoonnada casriga ah ama smartphone si loo xakameeyo saamaynta taban ee ay leedahay in saabka qiimaynta waxbarashada la daahfuro bisha sebtembar dhexdeeda saddex in siyaasadda imis ama siyaasadda maamulka xogta waxbarashada la dhammaystiro lana daadajiyo ugu dambayn bisha sebtembar in nidaamka danabaysan ee xaadirinta macallimiinta la dhaqangeliyo ugu dambayn bilowga sebtembar in la joogteeyo tababarka macallimiinta dugsiyada dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay si loo gaaro yoolka ah in macallin kasta oo haysta tababar macallinimo in maamulada degmooyinka iyo dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir ay ka qayb qaataan taakulaynta dugsiyada deegaanadooda qodobka kale maamulka waxbarashada iyada oo laga duulayo ahmiyadda ay leedahay in la taabageliyo hoggaan maamul iyo habraacyo tayo leh oo haga waxbarashada dalka waxa ay wasiirada isla ogolaadeen in kow macaahidda shareecada la diiwaangeliyo xogtoodana imis lagu xareeyo si ay inta u dhexaysa sebtembar iyo disembar labo siyaasadda macaahidda shareecada la daadijiyo bisha sebtembar diiwaangelinta dugsiyada cusub lagu ekeeyo soddonka sebtembar diiwaangelinta ardayda cusub lagu joojiyo soddonka nofembar la joojiyo beddelka ardayda kow iyo soddonka disembar iyada oo habraac gaara loo samayn doono duruufaha gaarka ah ee ka hor duruufaha gaarka ah ka hor bisha disembar beddelka ardayda fasalka labiy tobnaad waxaa loo samayn doonaa habraac gooni ah toddobo dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir ay daboolaan baahiyaha aasaasiga ee dugsiyada dowladda sideed shirka wadatashiga arrimaha waxbarashada ee soo socda lagu qaban doono magaalada muqdisho bisha nofembar in la dardargeliyo dhammaystirka mashaariicda socota ee dhismayaasha wasaaradaha waxbarashada jubbaland hirshabeelle macaahidda tababarka macallimiinta dugsiyada gabdhaha iyo dugsiyada kale toban dib u eegis lagu sameeyo manhajka waxbarashada sanadka in la hirgeliyo nidaamka helitaanka shahaadada dugsiga sare ee habka danabaysan in la dhiso lana howlgeliyo sanduuqa horumarinta waxbarashada qaranka mahad celin waxaa mahad dhammaanteed iskaleh allah subxaanahu watacaala oo inoo suurageliyey in shirka wadatashiga arrimaha waxbarashada uu noogu qabsoomo si habsami leh shirka wadatashiga arrimaha waxbarashada waxa uu si weyn ugu mahad celinayaa madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudan cali cabdulaahi xuseen guudlaawe iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada xildhibaan siciid hagar camalow iyo guud ahaan dowladda hirshabeelle soo dhoweynta milgaha sare leh maalgelinta martigelinta iyo maamuuska ay u fidiyeen kasoo qaybgalayaasha shirka wadatashiga